bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan wax ku soo darnay xanibaadii hore aan ugu sameynay diyaaradihii waddanka dibaddiisa aadi jiray ama ka imaan jirnay waxaan kusoo darnay in aan hakad gelino si kumeel gaar ah diyaaradaha waddanka gudahiisa u kala ka shaqeeya marka micnaheeda wuxuu yahay waxaan leenahay xuduud aada u dheer ayaan leenahay meelo badan ayaa waddanka laga soo galaa dad dibadda ka yimid oo soomaaliyeed oo waddankooda xaq u leh inay yimaadaan oo aanan la celin karin waddanka laga celin karin ayaa ka soo gala xuduudaha dadkaas waxay usoo socdaan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya marka sidaas awgeed maadaama aan bixinay oo hadii hore aan ku reeri lama soo geli karo qof kasta meesha uu joogo ha joogo wakti go-ana aan siinay dadkii weli way soo galaan wadanka sidaas awgeed waxaan go-aansanay in sida lagu xakameyn karo lagu ilaalin karo badqabska dadka caafimaadkooda lagu ilaalin karo in cudurkani uu u baahan yahay in dadku socdaalkooda la yareeyo socdaalkoodana waxaa lagu yareyn karaa oo keliya in diyaaradaha wadanka gudihiisa ka shaqe la joojiyay maadaama aan joojinay kuwii internationaalka ahaa muddo ku meel gaar ah ilaa iyo inta aan ka arkayna xaalada uu sida ay isu bedelaan waata marka imise maalmood ayaa lakiin marka
ya maxaad raacdaa muddada aad aad hakiseen waa meese marka meeqo muddo lama cayimin marka waxaan doonaynaa insha allahu tacaala sida ugu degdegsiye badan iyada oo la ilaalinayo in aan cudurkani wadanka ku faafin xilliga ugu degdegsiyo badan ee la fasixi karo iyagoo san dadka caafimaadkiisana wax u dhimaynin soo ayaan insha allahu tacaala fasixi doonaa waaka baryanaa xilligaa xilli dhow inuu noqdo wasiir waa tahay ma ka fikirteen saameynta ka dhalan kartaa haddii la xero in duulimaad gudaha la isticmaalo maadaama ognahay meelaha qaar aynu dadku tegi karin haddana saameyn intee laga ka dhalan karta ma ku darteen idinka qorshihiinan
ha go-aanku ma aha go-aan hal qof iyo laba qof iyo ay gaareen waa go-aan aada looga fikiray hay-adahii ay qofoo dhan lala tashay dhinac kasta laga eegay dad khubaraah ay ka shaqeeyeen marka waa waa waan ka fiirinay dhinacyo badan
waa taa marka bal ka war hadda garoonka aadan cadde iyo shaqadiisaba
garoonka aadan cabdilimaan wuu shaqeynayaa hadda maanta ilaa iyo caawa wuu shaqeynayaa berita ka bilaabata ayaan rabnaa in diyaaradaha rakaabka ah ee u kala duulo wadanka gudihiisa aanan xamidna sida kuwa kaleba aan uxamidna marka insha allahu tacaala garoonka dib iska furnaan doonaa annagana waxii shaqo ah nadiifin dhinaca caafimaadka dhammaan waan sii qabsanaynaa shaqooyinka kale ka socda airbortkana way kasii soconayaan haddii la aado wa waa tahay dadka qaarkood waxay sheegayaan in xuduudaha dhulka laga soo gelayo dalka marka ayada laftigeeda maxaa ugu qorsho ah
xuduudaha dhulka wax badan ayaa runtii aan ka wada hadalnay dadka ka soo gelaya xuduudaha dhulka waa dad usoo socda intooda badan meelo kale magaalooyinka waaweyn oo dhan usoo socda sidaas awgeed maadaama la joojiyey diyaaradaha aan joojinayno localka ah waxaan filaynaa dadkaasi in aynan usoo gudbeynin xuduudka aynan kasoo gudbeynin si ay u yimaadaan magaalooyinka maadaama aynan helaynin diyaarada